rabadan bilataya bilkhayr galaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
bismillaahi raxmaan raxiim afur wanaagsan rabadaan wanaagsan waa lixda abriil sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhawaada barnaamijka sanadkiiba mar aad dhegaysataan ee kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doono ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha ka qayb qaadashadiisa ama dhagwahayntiisa ka soko weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana aad diyaarka la tihiin ka warcelintooda waxaa inoo weheliya abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta warcelintoodu ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeentiriska rabadaan waa lix iyo toban abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaystaha weynta ama helidda abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari kara keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad ku bixiso dhagaysiga barnaamijka ilaalinta habraaca waa muhiim anigoo axmed maxamed ah ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada timijirc ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijkuna waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
weydiimaha ayaan markan toos u gudagelaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhagaysta walba mar ayuu fursad u haystaa ka qaybgalka barnaamijka ka hor inta aadan soo tigsan iska hubi cillad walba oo ku qabsan lahayd haddii jaaniskaagu dhammaado waxay ka dhigan tahay in habeen dambe aad helayso jaanis kale taleefanka aad ka soo wici kartaan inta barnaamijka uu hawada ka baxayo waa eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex weydiinta ugu horeysa ayaan markan soo qabanayaa waxay u dhacaysaa kumuu ahaa saxaabigii sunta cabay ee aan waxba ku noqon aan ku celiyo kumuu ahaa saxaabigii sunta cabay ee aan waxba ku noqon aan ku celiyo kumuu ahaa saxaabigii sunta cabay ee aan waxba ku noqon
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday
qadadka iyo dhegaystaha ugu horeeya halo asalaamu calaykum habeen wanaagsan nagu bilow magaca oo buuxa cilmi cumar cilmi oo waa beri ku sugan waan ku soo dhaweyneynaa waxaad usii guda gashaa warcelinta waa tahay waad mahadsan tahay waxaa kuu suura gashay inaad jawaab saxan bixiso
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadan bilataya bilkhayr galaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
cilmi cumar cilmi oo inaga soo wacay degmada waa beri ee gobolka banaadir waxaa u suuragashay weydiintii koowaad ee u dhexaysay kumu ahaa saxaabigii sunta cabay ee aan waxba ku noqon wuxuu ka bixiyey warcelin saxan ama jawaab saxan wuxuu ahaa saxaabigaas khaalid bin waliid waxaan usii gudbaynaa weydiinta kale ee inoo xigta waxa ay u dhacaysaa weydiintan yaa leh midhahan soo socda waxaan ahay qoraa murtidan qalaa kala qaybiyaa qaarba meel dhigaa aan ku celiyay mar kale yaa leh midhahan soo socda waxaan ahay qoraa murtidan qalaa kala qaybiyaa qaarba meel dhigaa haddii mar kale aan ku celiyo waxay weydiintan u dhacaysaa yaa leh midhahan soo socda waxaan ahay qoraa murtidan qalaa kala qaybiyaa qaarba meel dhigaa
بالخير wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
bilataya bilkhayr balaayadu way afxidhan tahay bilkhayr
qadadka iyo dhegaystahan haddii dhankiisa markan aan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum وعليكم السلام
waxaan ku leenahay habeen wanaagsan kusoo dhowo barnaamijka
بعدها magac raadiya iska foge marka hore si aan isugu maqalno si wanaagsan
سعدي محمد دجمال raadiyaha iska foge sacdiyo raadiyaha وعايز كفري
weli wuu nagu soo laabanayaa codka ayaa nagu soo laabanaya
ايوه عبد وعايز كجاي ha ka fogow sacdiye maxamed miyaa magacu
ها دجمال ويجير
degmada wadajir waa tahay Een, hore ma uga qayb gashay barnaamijka
ما يعاولي كوي waa tahay guul ayaan ku rajaynaynaa warcelinta ان شاء الله usii gudagal warcelinta
حتى اسكو داي وحاليل اكوان اسماعيل ميري ادم علم
Mhm. isku day wanaagsan ayaad samaysay habeenada kale ayaan guul ku rajaynaynaa waxaan kusii soconaynaa dhanka iyo qadadka waxaan soo dhaweynayaa dhegaystahan halow salaamu calaykum
وعليكم السلام
raadiyaha iska foge magaca uu buuxa noogu bilow
مرحبا عبد الحليم عبد الله وجهك ما تكلم
cabdilatiif cabdulaahi oo dharkeynle ku sugan
اه
usii gudagal warcelinta
قف قف صوت لا يا رامي
midhaha qofkii lahaa midhahaas
waxaa iskale saarax barwaaqo
magaciisa oo magaciisa noogu celi magaciisa oo buuxa
cabdiraxmaan saarax barwaaqo
waa tahay waad m- mahadsantahay waxaa kuu suura gashay inaad jawaab saxan ka bixiso
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
buu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير dalaayadu way abxidhan tahay bilkhayr
wuu mahadsan yahay cabdilatiif cabdulaahi oo dharkenley in naga soo wacay waxa u suura gashay weydiintii labaad inuu jawaab saxan ka bixiyo waxay u dhacaysay yaa leh mirahan wuxaan ahay qoraa murtidan qalaa kala qaybiyaa qaarba meel dhigaa jawaabta uu ka bixiyey waa midda saxda ah waxaa leh mirahaas cabdiraxmaan faarax barwaaqo waxaan kusii soconaynaa weydiinta inoo xigta oo ah weydiinta saddexaad kumuu ahaa yuhuudigii nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee sixray aan ku celiyo kumuu ahaa yuhuudigii nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee sixray aan ku celiyo kumuu ahaa yuhuudigii nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee sixray
nabigu yidhi barwaqadii muuminiinta ay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ay bilkhayr
qadadkii dhegaystaan halo asalaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmatullah waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa
axmed axmed xasan axmed xasan axmed oo dharkeenley ku sugan
wanaagsan
waan ku soo dhoweynaynaa u sii gudagal warcelinta
haddaan isku dayo waa lubeyd bin waxsan noogu celi
waa lubeyd bin waxsan
waxaa kuu suura gashay jawaab saxan inaad bixiso ayaa kuu suura gashay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
muuminiinta ay bilkhayr
caddoonka sodonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr dalaayadu way abxidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ay bilkhayr
wuu mahadsan yahay axmed xasan axmed oo dharkinley naga soo wacay jawaabta saxaneyd inuu haleelo ayaa u suura gashay waxaan usii gudbaynaa weydiinta afraad ee barnaamijka waxay u dhacaysaa sheeg xasharaadka hadlay ee lagu sheegay qur-aanka adigoo raacinaya suuradda lagu sheegay magaceeda iyo tiro ahaan qur-aanka intay ka tahay weydiintan ayaa u baahnaan doonta jawaabo isa saaran sidaas daraaddeed aan ku celiyo sheeg xasharaadka hadlay ee lagu sheegay qur-aanka adigoo raacinaya suuradda lagu sheegay magaceeda iyo tiro ahaan qur-aanka intay ka tahay aan ku celiyo sheeg xasharaadka hadlay ee lagu sheegay qur-aanka adigoo raacinaya suuradda lagu sheegay magaceeda iyo tiro ahaan qur-aanka inta ay ka tahay
يا بالخير بلا يا دوي أبعد أنت يا بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي بروقة دي مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي بروقة دي مؤمنين تاي بالخير
caddoonka sodonkada qadadkii dhegeystahan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waatay dhegeystaha qadka ayuu ka baxay waan kasii gudbaynaa waxaan kusii soconaynaa qadadka kale waxaan soo dhoweynayaa dhegeystahan halo asalaamu calaykum
calaykum salaam adoo codka sare noogu qaadayo magacuu buuxa noogu bilow
nuurudiin cabdullaahi degmada dherkale
nuurudiin cabdulaahi dharkeenli sida lagu yahay
waa lagu wanaagsan
waa taay codka adoo sare u qaadaya usii gudagal warcelinta
adaan isku waxay noqonaysaa waa quraanjada waxaan lagu sheegay suuratu namli waana suuradda labaatan iyo toddobaad
waa tahay waxaa kuu suura gashay jawaab saxan inaad bixiso
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
balaayadu way afxidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka sodonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايب بالخير بلا يدوي أفعل أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري uu mahadsan yahay nuuridiin cabdulaahi oo dharkenley naga soocay waxaa u suura gashay weydiinteenii afraad inuu jawaab saxan ka bixiyo weydiinteenna weydiinteenna shanaad ayaan u gudbi doonaa balse markan
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa-iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyadaoo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaalada dalkuna ay adkayd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo kow toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu so ama website-ka www mu edu so mahadsanideen ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايب بالخير بلايا دواي أفعل أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير weydiinta shanaad ayaan markan soo qabanaya waxay u dhacaysaa saxaraha kalahaari waxa uu ku yaalaa ba jeli ta sacuudi arabiya ja indiya xa south africa aan ku celiyo saxaraha kalahaari waxa uu ku yaalaa ba jeli ta sacuudi arabiya ja indiya xa south africa aan ku celiyo saxaraha kalahari waxa uu ku yaalaa ba jili ta sacuudi arabiya ja indiya xa south africa
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
caddoonka sodonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way afxidhan tahay bilkhayr
waa dadka ii dhegeystaan alo asalaamu calaykum Assalaamu calaykum.
waalay salaam soo dhowow
Waa daawada.
magaca iyo deegaanka noogu bilow marka hore magaca noo hormari
Maxamed Caali Maxamed waxaan joogaa Urwaan.
maxamed cali maxamed oo horiwaa ku sugan
Haa,
waa tahay waxaan ku leenahay soo dhowow usii gudagal warcelinta raadiya insha iskerkeda Allah haddii aad ku dawo- noqonaysaa Hindiya.
hindiya isku day wanaagsan ayaad samaysay waxaan ku sii soconaynaa dhanka iyo qadadka kale waxay noo taalla weydiinta shanaad aan soo dhoway dhegeystaan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum dhegeystahan qadka ee ka go-ay waan ka gudbaynaa qadka kale iyo dhegeystaan halo asalaamu calaykum Waalaikum salaam.
habeen wanaagsan magacuu buuxa noogu bilow
Magacu waa Liibaan Ibraahim Aadan, degmada Iskeenley.
liibaan aadan ibraahim waa ibra Haa, degmada- ah ah soo dhowow
waa dhawahay Ha- haddaan su-aasha isku dayo waxaa waaye eh, south africa
south africa jawaab saxan inaad hesho ayaa kuu suuro gashay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
caddoonka sodonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way afxidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
wuu mahadsan yahay liibaan ibraahim waxaa u suuro gashay jawaab saxan inuu helo weydiinteeni oo u dhacaysay saxaraha kalahari waxa uu ku yaalaa bajili ta sacuudi arabiya ja indiya xa south africa south africa ayuu ku yaalaa wuxuu ku fadhiyaa dhul dhan saddex boqol iyo saddex boqol iyo lixdan kun oo square miles ah dhanka bari ayuu daris kala yahay nabibiya dhanka bari dhanka barina waxaa ka xigta south africa halka dhulka uu ku fadhiyana ama dhanka barina ay ka xigto botswana waxaa laga helaa geri maroodi libaax iyo xayawaano kale weydiinteena kale haddii aan u gudubno magaaladee ayaa loo yaqaanaa magaalada dabaysha haddii aan ku celiyo magaaladee ayaa loo yaqaanaa magaalada dabaysha ka dooro magaalooyinkan hoose ba chicago ta cape town ja oslo xa tokyo magaaladee loo yaqaanaa magaalada dabaysha ka dooro magaalooyinkan ba chicago ta cape town ja oslo xa tokyo una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way afxidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu waxaan soo dhaweynayaa qadadka iyo dhegeystaan halo asalaamu calaykum waxtay dhegeystaan qadka iyo ka baxay waan kasii gudbaynaa qadadka kale ayaan kusii soconaynaa waxay noo taala weydiin aan doonayno inaan jawaabteeda oo saxan helno qadkan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة soo dhowow
عندما
magaca u buuxa
دعوة آدم أو جبت ما دكين
usii gudagal kowrcelinta
جيكاكو
waa tahay waxaa kuu suura gashay jawaabta saxan inaad hesho
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way afxidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaal
dahabo aadan oo dharkinle inaga soo wacday waxaa u suura gashay inay jawaab saxan hesho waxay ahayd weydiinteed noogu dambeysay magaaladee loo yaqaanaa magaalada dabaysha ba chicago ta cape town ja oslo xa tokyo ba ayay dooratay oo ah chicago waana magaalada loo yaqaano magaalada dabaysha weydiinteenna kale ayaan u gudbi doonaa balse
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblooma sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmibaarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan kuwa wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka kafaa-iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyadoo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaalada dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo kow toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu e d u s o ama website-ka www mu e d u s o mahadsanideen baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way abxidhan tahaye bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way abxidhan tahaye bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana weydiinta kale ay noo xigta ayaan u gudbaynaa waxay u dhexaysaa maxaa la yidhaahdaa cilmiga barashada carrada aan ku celiyo maxaa la yidhaahdaa cilmiga barashada carrada haddii mar kale aan ku celiyo maxaa la yidhaahdaa cilmiga barashada carrada bilkhayr balaayadu way abxidhan tahaye bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way abxidhan tahaye bilkhayr
qodadkii dhegeystaan hallo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة magacu wax noogu bilow محمد موسى أحمد
iigu celi
محمد maxamed موسى muuse axmed miyaa
آه
oo ku sugan
معلش
waa tahay soo dhowow waxaad usii gudagashaa warcelinta
هذا سودة سؤال جوابتي وحين نقول جيولوجي
Mm, muxuu ku bilaabanaya xaraf ku horey muxuu yahay
جيو جيولوجي
Mm, ha iigu celi hale
ألو جيو ثاني
ha- xarafku wuu ku bilaabanaya muxuu yahay
جاء
geology miyaa آه
Mm, waa tahay isku day wanaagsan ayaad samaysay waxaan ku sii soconaynaa qadadka kale waxay noo taala weydiin aan doonayna inaan jawaab u helo qadkan aan soo dhaweeyay halo asalaamu calaykum وعليكم السلام soo dhowow een, magaca noogu bilow
والله المرأة أجمل دولة أجمل شغل النادي كله
Mm, daa-uud cabdulaahi oo dharkeli ku sugan waxaad usii guda gashaa ka warcelinta
وحين نقول بدلجي
iigu celi
بدلجي oo xaraf ku horey muxuu yahay
في دي بدلجي ba miya b miya
آه Mm. waa tahay waxaa kuu suura gashay inaad jawaab saxan hesho
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
bilkhayr balaayadu way abxidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka sodonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبحر أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقادي مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقادي مؤمنين تاي بالخير
caddoonka sodonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
waa tahay saaxiibayaal intaa ayaan barnaamijka kusoo gabagabeyneynaa caawa inta ahaan dib ugu kulmi doono habeenka sabtida ah ee ay axaddu soo gelayso habeenkaas oo aan shaacin doono dhegeystayaashii guuleystay toddobaadkan waxaan idinkaga tegeynaa inta ka horeysa sidaa iyo rabadaan wanaagsan
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أفعل أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقادي مؤمنين تاي بالخير